markana kusoo dhawaada barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha axmed faarax cali idaaja
waa barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha ee v o eda laanteeda af soomaaliga waana qayb afraad oo ku saabsan xuska sanad guurada saddex iyo afartanaad ee guddoonkii qorista af soomaaliga barnaamijkii kan ka horreeyey sidaan kusoo xusay laba heer ayay ahayd baahinta iyo barista fartii kun iyo sagaal boqol iyo laba iyo toddobaatankii loo doortay in af soomaaliga lagu qoro heerkii reer magaalka lagu koobay iyo kii reer miyiga loogu gudbay heerkaa labaad oo tabihii lagu hirgeliyey sokeeye iyo shisheeyaba ay la ashqalaadeen ayaa waxaa la go'aamiyey in degaankooda loogu tago soomaalidii miyiga ku dhaqnayd ee weligeed iyo waaqeed aan qalin iyo xaashi isa saarin lana baro akhriska iyo qorista farta cusub labadaas olole markay soo dhammaadeenna waxaa si rasmi ah loogu dhawaaqay boqolkiiba toddobaatan iyo boqolkiiba siddeetan tira u dhaxaysa oo soomaali ihi inay afkooda wax ku akhriyi karaan waxna ku qori karaan si kastaba ha ahaatee tabihii hirgelinta ololayaashaas loo maciinsaday suugaanta ayaa ka mid ahayd waxaa si aan kala go' lahayn usoo bixi jiray gabayo fara badan oo barashada farta dadweynaha ku dhiirigelinaya qofkii ka gaabiya heese lagu dhaliilayo laguna tilmaamayo waxa saagii ka haray inuu yahay riwaayado gaagaaban oo iyagana ay ku muujin jireen ruuxa af soomaaliga wax ku qori karaa sida uu uga ayaan badan yahay midka aan wax ku qori karin ee waraaqaha weli suulka ku saxeexaya waa waayadii guuwaabinta reer miyiga hal abuurada qaarkood ay gaarsiisay meel aan laga filaynoo ay ahayd inay ka caaganaadaan waxay ku dhiisadeen inay isbarbar dhigaan barashada wax qorista iyo dhaqashada geela oo la og yahay sida ay u jecel yihiin iyaga oo labadooda tan hore sarraysiinaya madahaygana hal abuuradii sidaa yeelay waxaa tusaale u noqon kara cabdi xandulle oo allaha u naxariistay odayada kooxdii waaberi ka tirsanaan jiray hees buu ugu talagalay inuu kaga qayb qaato hirgelinta ololihii farbarashada heerkiisii reer magaalka ayaa tudocyadeedii waxaa ka mid ahaa tiro ariya iyo geel toogabeel ma noqotee tacabkaabe waa niman ku toosayn saxiixe waanu idinla talinaye ha ka tegina barashada waayadaas aan hadal hayno maanseyahanadii qaybta weyn ka qaatay suugaantii farbarashada lagu gargaarayay waxaa allaha u naxariistay ka mid ahaa cabdulqaadir xilsi siyaad oo yamyam ku magac dheera wuxuu ku jiray dadkii farta iyo qoristeeda haddiiba bartay wax weynna ka dheefay markii ay u suuro gashay maansooyinkiisii dayaca ka dhargay inuu ku qorto labadii ololaba wuxuu kaga qayb qaatay gabalyo iyo heese cudoono meedise ku jiray uu gadaalkii dadweynuhu halhays ka dhigtay suugaantaasna siday ila tahay waxaa ugu caansan gabaygii halkudhegiisu ahaa mar haddii la ii qoray anaa macallinkiisiiya gabaygii taariikhda iyo dhaqanka soomaalida uu ku kala dhigdhigi jiray ee uu u dambaysiiyey guddoonka qoristii afka iyo guud ahaan sidii ay ummaddu ugu beerraqday qaar gabaygaas ka mid a ayuu ku soo qaaday naxwaha afku qaybaha uu u kala baxo hababka farta loo qoro erayada gaarkooda u qorma iyo kuwa labalaama ee toddobada ah tudocyo qaybtaas ka mid a ayuu ku yidhi meedisyada lagu qoro naxwaha mooska kaa celiya magac muuqda meeleeyo guud faralka maansheeya weeraha macnaha faafiya iyo hadal maqaam weyn leh isku midab murtida la isku qoro mid iyo noociisa codad afartan meelood ah oo laba mataanayso oo taba dhawaaq lagu maldahay lagana maarmaayo hamse qalinku kuu muujiyoo meel ha kala saaran maamuus tilmaamaha halkuu madayay loo eegay mahmaahda kii loo hayay iyo magacuyaal taagan cayn magac falkaab soo murbaxay shaqalla miisaaman shibanaha aan kala maarmin oo meel u wada jeeda ma aweydiina su'aal mara ku dadan moqor la soo nuugay toddobada mataanaha noqdiyo meel islabalaabma ba da ra ga la ma na ma taqaan miyaad baratay weli mana laguu sheegay markuu intaa yidhi ayuu u gudbay qayb uu ku ammaanayo af soomaaliga iyo gudihiisa murtida ku aasan waxaa ka mid ahaa tala murugtay meel la isku jabay oo mixnaday taaloo niman mara aqoon baadiroon marin abaalkiisa garta macallinkeed weeye oo mudan afkeenaa leh mangeed saaran ubax muuqda oo midha hareereeyey waa madaar bislaadoo kaloo mudan afkeenaa leh cod macaankii sheekooyin midhan muhasaha saawe abwaanadu siday noo marsheen mudan afkeenaa leh tix la mariyo maad lagu qoslo oo muxuuba kuu reebta madadaalan loo baahan yahay mudan afkeenaa leh gebagabada gabayga ka hor ayuu tuduc ka mida ugu ducaynayaa guddigii af soomaaliga ee fartii la qaatay soo habeeyey isaga oo inoo sheegaya in la qoro ayuunbuu sugaayee maantaa kadib barashadiisa in aanu cidna ugu marti noqon doonin furfuridda aqoonta iyo murtida uu xambaarsan yahayna isaga loo soo doonan doono wuxuu yidhi erge mahadsan rusheeg la isu milay oo kartidii muujay manastooyinkii soo furfuray guusha magaceenna ilaahii xaq maamuli jiray yaa marin abaalkoodi guddigiisa maamuustay iyo mudan afkeenaa leh anigoo aan wada muujinayn madaxka kowgiisa waxaan gabayga miinkaa ka kaca ugu madiix raagay faallada waxaan ula marmaray meelo kala jaada yamyin baa mid kaa yidhi haddaan uunka maqashiiyey muraadkaan ka leeyahay nimaan garani waa mooge mar haddii la ii qoray anaa macallinkiisii gabaygaa ka sokow waxaa jirtay hees la ujeedda ahoo iyadaana uu yamyim lahaa kuna magacownayd cawo iyo nasiibkay waxay ahayd hees gabyaagu uu ummadda ku dhiirigelinayay kuna guubaabinayay si aqoondarrada looga xoroobo in farta la barto waa heestii dhextaalkeedu ahaa waa cudur jahligu jaalle waa cadow dadkee jaalle aynu ciribtirree jaalle adna qalinka buugga kula carar caad ceel ciil coof cuud shalay baan cilmiga ah maantana caalin baan ahay cawo iyo nasiibkay
waa cudur jaaligu jaali waa cadow dadkii jaali aynu ciribtirne jaali caad ceel ciil coof cuud shalay baan cilmi lahaa maantana caali baan ahay cawayo nasiibkay shalay baan cilmi lahaa maantana caali baan ahay cawayo dhegeystayaal barnaamijkii dhaqanka iyo hidduu maanta halkaa ha inoo joogo waa inuu toddobaadka soo aadan iyo ku lamid ah hadduu eebba idmo